subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka subaxee raadiyaha simba waxyaabahaad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya ayaa iska fogeeyey dib u dhaca doorashooyinka dalka faahfaahino dheeraada ayaa ka soo baxaya weerar ismiidaamina oo xalay ka dhacay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka muduga booliiska soomaaliya ayaa war ka soo saaray qarax ka dhacay magaalada gaalkacyo shirka madaxda dowladda iyo hogaanka maamulada dalka ayaa ku dhow inuu baaqdo iyo shanta maamul goboleed oo muqdisho ka maqan faahfaahino dheeraada ayaa ka soo baxaya dagaal al-shabaab iyo ciidamada dowladda ku dhex maray deegaano hoostaga degmada xudur ee xarunta gobolka bakool madaxda dowladda iyo hogaanka maamulada ayaa laga dalbaday inay ka heshiyaan khilaafka hareeyey hirgelinta hanaanka doorasho ee dalka warar kala duwan ayaa ka soo baxaya weerar lagu jiray saraakiil ciidan oo ka dhacay gobolka shabeellaha dhexe hogaamiyaasha puntland iyo jubbaland ayaa wada sharuudo ay ku fashilinayaan shirka labaatanka bishan ka furmaya caasimadda dalka siyaasiyiinta soomaalida ayaa ku baaqay in la joojiyo colaadda ka taagan duleedka magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan madaxweynaha maamulka somalilan ayaa sheegay in caqabadda ugu weyn ee maamulkiisa hortaagan ay tahay dowladda dhexe ee soomaaliya dowladda soomaaliya ayaa shaacisay in dadkii ugu badnaa ay ka bogsadeen cudurka covid sagaal iyo toban maamulkii hirshabeelle ayaa mar kale xabsiga dhigay odayaal abaabulaya in dagaallo ay ka qarxiyaan gobolka hiiraan iyo shiinaha oo maraykanka ku eedeeyey in uu weerar ku yahay mid ka mid a maraakiibta dagaal ay tahay waa subaxnimo arbacaha taariikhduna ay ku beegan tahay sagaaliyo tobanka bishi shanaad sanadka laba kun labaatan iyo kow kuwaasi waxay hayeen qodobada warka iyaga ugu daroon iminkana iyagii oo fidsan faahfaahino dheeraada ayaa ka soo baxaya weerar ismiidaamina oo xalay ka dhacay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug dhinaca kalena ah booliiska soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyey qaraxii ka dhacay magaalada gaalkacyo cabdiraxmaan koronto ayaa faahfaahinta horkan haya
warar dheeraad ayaa ka soo baxaya qarax geesi khasaare kala duwan oo ka dhacay koonfurta magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ee dowlad goboleedka galmudug qaraxa oo saarnaa mootobajaaj islamarkaana ay la socdeen saddex dhallinyaro ah ayaa ka dhacay dhabarka dambe ee hotel ambas ee ku yaala xaafadda wadajir ee koonfurta magaalada gaalkacyo inta la xaqiijiyey waxaa qaraxa ku dhintay saddexdii ruux ee saarnaa mootobajaajka qaraxa lagu soo raray waxaa burbur xoogan sidoo kale uu soo gaaray mootadii ay la socdeen booliiska soomaaliya oo ka hadlay qaraxa ayaa sheegay in rag ka tirsan al-shabaab ee qaraxa ah ay kusoo rareen mootobajaajka iyageyna ay ku qaraxday islamarkaana uusan jirin khasaare kale oo soo gaaray dadka shacabka ee magaalada gaalkacyo saddex naftiihalege oo isku qarxisay ayaa waa qarax isku soo xirta oo qorsheynaya inay isku qarxiyaan gudaha magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ayay ka hortageen ciidanka booliiska magaalada gaalkacyo qaraxa wuxuu ka dhacay xaafad wadajir agaarka hotel ambas dhanka gobolka waa dhanka galmudug al-shabaab iyo dhammaan goobta ayay ku geeriyoodeen ayuu yidhi qoraal uu soo saaray afhayeenka ciidanka booliiska soomaaliyeed sadiiq aadan cali doodisho dhanka kale maamulka magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ee dowlad goboleedka galmudug ayaa ka hadlay qaraxa ka dhacay magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug iyo khasaaraha uu dhaliyey gudoomiyaha gobolka mudug cabdiraxmaan cali diiriye iyo gudoomiye ku-xigeenka gobolka mudug axmed shiri qoodaar oo labadaba ka hadlay goobta uu qarax ka dhaca ayaa sheegay in ragga mootada la qaraxday ay ahaayeen al-shabaab islamarkaana ay doonayeen inay waxyeelo u geystaan shacabka magaalada gaalkacyo sidoo kale waxaay sheegeen in ragga qaraxa fuliyey ay doonayeen inay ku dhulmaaleystaan gudaha magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug balse qorshahooda uu fashilmay sidaasnu qarax uu ku dhacay
ka dhacday taliyaha qaybta ayaa noogu soo hormaray anagu waxaan joogay aaggan joogay waxaan u mahad celinayaa saraakiisha gurmadka inta ku yimid haddiiba meeshii amnigeeda sugay shacabku intaysan soo gaarin ka qabtay baan horta u mahad celinayaa cabsiin baa la yidhahdaa waxaan noocaasoo kale kana cabsan mayno annaga iyo ayaguna waa isku raad joognaa waana ka shaqaysanaynaa qofka markuu dhimanahayo dhimashana layskuma cabsiiyo horey waxu dili jireen annaguna waa dilaynaa ilaahay idankiisa ciidamadana waa u mahad celinahayaa runtii caawa maray abaarii ahayd fiidka hore inta ceshaha la tukan ayaa isdhagarqabayaashii waxay soo maleegeen dhagar ilaahay mahadis waxaa dhagartii ay maleegeen ilaahay ayada uga dhigay dhimbildeeba uga dhigay dad wax ma gaarin baawur bataashah oo ay saarnaayeen laba nin darawalkii iyo ninkii ka qarxay ayna yaalliin meydkoodii meeshoodii dhagarqabayaashaas oo ugu talagalay inay dad islaam ah wax gaarsiiyaan oo muslimiina laakiin ilaahay mahadiisa allihiina abuurtay ayaa wuxuu waajib uga dhigay dhagartii ay maleegahay ayaga inay ku qaracdo ee, dadna wax ma gaarin runtii waxaan u mahad celinayaa ciidamada amniga
dhanka kale taliyaha booliiska gobolka mudug ee qeybta booliiska soomaaliya qaasim oo isna ka hadlay goobta ayaa sheegay in laamaha ammaanka gobolka mudug ay ku dhaad joogaan raggii soo maleegay qaraxa ayna socdaan baaritaano la xiriira waxa uu sheegay in qaraxa qorshihiisu ahaa in waxyeelo loo geysto shacabka magaalada gaalkacyo balse uu ku qarxay raggii soo maleegay waa raggii la socday mootada bajaajka ee qaraxa lagu soo raray islamarkaana uusan jirin khasaare kale oo shacabka soo gaaray
meeshaan aad u jeedaan caawa waxaa ku qarxay qaraxyo ay isku soo maleegayeen dhagarqabayaasha ayagii ayaa ku halligmay meeshaas shacabka soomaaliyeedna ilaahay waa ka badbaadiyey keligood ayaa meeshaas ayaa yaalla baktigoodu yaallaa marka ilaahay baa mahadle waxaanu ilaahay uga mahad celinayaa inaan qof eh, uusan waxba ku gaarsiin. ka soo sheegi doonaa waxyaalaha baaritaanka baaritaanka weli wadnaa hawsha hadda mar dhow bay dhacday marka baaritaanka weli wadnaa wixii faahfaahin oo dambena dib ayaan ka soo sheegi doonaa
ilaa haatan ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxa ka dhacay magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug oo muddooyinkii ugu dambeeyey ka dhacayeen falal amniga la duku ah al-shabaab ayaa dhowr jeer oo hore ka geystay magaalada gaalkacyo qaraxyo iyo dila loo geystay mas-uuliyiin ka tirsan galmudug iyo kuwa puntland waxaana maamulada puntland iyo galmudug ee dhowr jeer oo hore ku celceliyeen inay ka shaqayn doonaan sugidda amniga magaalada gaalkacyo oo labada maamul ay wadaagaan madaxweynaha dalka ayaa iska fogeeyey dib u dhaca doorashooyinka dalka mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa maqaal uu ku qoray jasiiradda vorian bolas ee mareykanka kasoo baxda ayaa waxa uu ku sheegay in lagu eedeyn karin ee dib u dhaca doorashooyinka soomaaliya mucaaradka farmaajo iyo madaxda puntland iyo jubbaland ayaa madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ku eedeeyey inay afarta sani uu xilka hayay uusan waxba ka qaban sidii dalku uga dhici lahayd doorasho qof iyo coda islamarkaana uu ku marmarsiinayn waa uu ku marmarsiyoonayo arrinkaasi waxay ku doodeen in tan iyo markii uu xukunku la wareegay febraayo laba kun iyo toddobiyo tobankii ay ka go-need in soomaaliya ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah waa sida uu qabay farmaajo sida shacabka ay u heleen awood ay ku doortaan ciddii ay doonayaan doorashada soomaaliya dib ugama dhicin oo aan doonayo sidii haysashada xukunka balse waxaa arrinkaasi sabab u ahaa khilaafka kala qaybiyey dowladda federaalk iyo qaar ka mid a dowladaha xubnaha ka ayuu yi- ayuu yidhi maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya madaxweynaha ayaa tilmaamay in khilaafkaasi uu salka ku hayo rabitaanka dowladdiisa in dalkay ka dhacdo doorasho ay shacabka dad iyo weliba codkooda ay ku dhiibtaan iyo maamul goboleedyada uu sheegay inay rabaan doorasho dadban oo awood siin karta shacab kasta oo doorto madaxda ay rabaan waxauu la joogaa xilligii beesha caalamka ay weydiin lahayd maxay tahay sababtii odayaal beeleed kooban iyo madaxda maamul goboleedyada ay lahaystayaal uga dhigtaan shacabka soomaaliyeed afartii sano oo mar maxay tahay sababka dadka ugu aaminsan yihiin shacabka malaayiinta ah ay sheegaan in ay matalaan ayuu qoraalkiisa kusoo qoray maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya sababaha fashiliyey shirkii dhuusamareeb ayuu ku sheegay madaxweynaha inuu isaga oo uu xun uga- ka aqbalay heshiiskii doorashada toddobiiyo tobankii sebteembar laba kun labaatan balse ay ka socon waayeen madaxda maamul goboleedyada puntland iyo jubbaland hogaamiyaashooda siciid cabdulaahi deni iyo axmed maxamed islaam axmed madoobe deni iyo axmed madoobe ayaa marar badan beeniyey eedeyntaasi waxayna sheegeen in dalka farmaajo uu fashiliyey heshiiskii oo u socday isna uu ka xarooday heshiisyadii ka socday magaalooyinka dhuusamareeb iyo weliba muqdisho oo ay shirar kala duwan ee ka dhacayeen shir ay madaxda maamul goboleedyada iyo kuwa dowladda federaalk ee dhuusamareeb ay isugu tageen maalmo un ka hor ayaa la gaarin sideedii febraayo oo ku ekaa mudaxileedka farmaajo ayaa fashiliyey waxayna dhinacyada mid ka mid kale ku eejiyeen oo ku eedeeyey natiijo la-aanta shirkii dhuusamareeb arrinta gobolka galo oo ahayd arrinta ugu adag ee caqabada ku noqoto shirka heshiiskan laga gaaro ayuu aqriyey ama aqrinkii keentay in lagu kala tago shirkii dhuusamareeb iyo kan muqdisho khilaafka gobolkaasi u dhexeeya dowladda federaalk iyo weliba maamulka jubbaland uu hogaanka u hayo axmed maxamed islaam axmed madoobe oo soo jiitamayay tan iyo doorashadii ugu marmay jubbaland taasi oo dowladda soomaaliya ay diiday inay aqoonsato natiijo ka baxda oo ahayd in madaxweynaha haatan xilka haya axmed madoobe uu ka guuleystay doorashadaasi jubbaland uu hogaanka u hayo axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa dowladda federaalk iyo labaduba aragtiyo kala duwan ka qabta qodobadaasi oo ku saabsan arrinta gobolka gadow ah dowladda federaalk waxay adkeynaysaa in tanaasul badan ay ka samaysay arrinta balse ah jubbaland ayaanay ahayn tanaasul midda samaysay ayuu yidhi farmaajo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo ku dooday in hannaanka doorashada dadban uu yahay mid kale horay lumid dimuqraadiyadda soomaaliya islamarkaana aan la isweydiin karin in heshiiska laga gaaro doorashada soomaaliya ayaa ka dhigan in la qanciyo dhammaan saamilayda xilli kasta iyo cid kastaba doorashada dadban iyo kuwa wanaagsan soomaaliya ama la joogteyn karo ayuu yidhi faax- maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo oo qoraalkiisa sii wado mucaaradka ee qaar ka mid a maamul goboleedyada ayuu farmaajo ku dhaliilay inay doonayaan muddo kororsi markii golaha shacabka oo labaiyo tobankii abril ansixiyey xeerka jihiinta doorashada waxaana ka dhashay rabshada hareeyey magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya oo la ogaa maalmihii dambe waxa ay gashay farmaajo ayaa rajo ka muudiyey shirka lagu wada labaatanka bishan oo lagu arinsanayo doorasho soomaaliya isagoona sheegay in ra-iisul wasaare maxamed xuseen roole uu hogaamin doono hanaanka doorasho ee dalka maxamed xuseen roble ayuu madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo uu sheegay inuu garwadeyn ka noqon doono shirka u dhexeeya madaxda dowladda federaalk soomaaliya iyo hogaanka dowlad goboleedyada dalka ee labaatanka bishan ka furmaya caasimada dalka iyo muqdisho si kastaba tan iyo markii ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble loo dhiibay doorashada soomaaliya iyo amniga doorashooyinka dalka ayaa waxaa fuulay cadaadis kaga imaanaya beesha caalamka siyaasiyiinta qaar midowda murashaxiinta ee u hanqaltaagaya kursiga ugu sarreeya ee dalka iyadoona farmaajo haatanba uu ka dhawaajiyey in garwadeyn uu ka noqon doono shirkaasi ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya ay aaminsan yihiin qaar ka mid ah midowda murashaxiinta dalka saamilayda siyaasadeed iyo weliba qaar ka mid ah midowda murashaxiinta mucaaradka si kastaba labaatanka bishan oo maalinimada khamiista ku beegan ayaa shir la filaya in muqdisho uu ka dhaco kaasi oo u dhexeeya madaxda dowladii waa hogaanka maamul goboleedyada dalka kaasi oo looga arinsanayo arrimaha doorashooyinka soomaaliya madaxda dowladda iyo hogaanka maamulada ayaa laga dalbaday inay heshiis ka gaaraan khilaafka doorashada hareeye ee dalka iyadoo la filayo in doorashada soomaaliya ay dhacdo oona aan loo asteen waqti rasmi ah labaatanka bishana la ogaan doono qaabkii hanaanka u dhici doonto doorashada soomaaliya ayaa siyaasiyiin badan waxa ay ku baaqayaan in heshiis waarti laga gaaro hirgelinta hanaanka doorasho ee dalka mid ka mida siyaasiyiinta dalka oo idaacadda simbe la hadlay ayaa waxuu rajo ka wanaagsan ka muujiyey shirarka looga hadlayo arrin walba oo ku saabsan doorashooyinka dalka iyadoona shirka walba ay tahay mid lagu farxo kaasi oo niyad dhis u ah shacabka soomaaliyeed oo wada sugaya in madaxweynaha loo doorto maadaama haatan dalka uusan madaxweyne ka jirin sida la sheegay madaxweynaha dalkan oo haatan mudaxileedkiisa uu ku ekaa sideed ee bisha febraayo qaar ka mid a siyaasiyiinta ayaa qaba in maxamed cabdulaahi farmaajo uu haatan madaxweyne ka hen dalka siyaasigan ayaa muujiyey aragti aragti duwanaanshaha siyaasiyiinta kale waxaunuu siyaasadda soomaaliya ku tilmaamay midba midba marka ka dambeysa soo ronaanaysa isagoona reejay in shir walba muqdisho ka dhaco ay ku dhimaan karo khilaafkana laga heshiin karo waxa uu sheegay in wadafadhi kasta ay yeeshaan madaxda iyo hogaanka dowlad goboleedyada dalka in heshiiska laga gaaraya khilaafka hareeyey ergelinta hanaanka doorashee dalka
shirkii u dambeeyey wuxuu ku fashalmay iyo wixii dhacay dhirkaas basaaka uma socno labaatanka bisha iyo shirka dacaad waa la yidhaahdo iyo niyad wanaagsan iyo qalbi wanaagsan iyo in soomaaliya isku afgarato iyo dadkay qusuuba inay doorashada ku heshiyaan halkaasaan maanta taaganaha waa la yidhahdo intaasaana rajaynaa saanka waa la yidhahdo waa tegay shirkii teema afisoono hore waa laga yimid raaci mayna saakaan taaganaha labaatanka bishaana kulaabaysa midaasaa indhaha ku haynaa taasaan rabnaa inay caano iyo nabad iyo khayr ka yimaado insha allah hogaanka shirku hogaankii hore waa ka bedelan yahay shirkaan ra-iisul wasaaraha wada isagaa lagu boqray isagaan waxaan rajaynaynaa intii culays keeni lahayd iyo intii tala dadban keeni lahayd inay inta la galo hawlo gaara ay isku soo afgartaan war macno leh marka hogaanku hogaankii waa ka bedelay taladuna taladii waa ka bedelan tahay reerloo looxiis qabaa hadda hawsha gacanta kula sugan
kastaba hogaamiyaasha puntland iyo jubbaland ayaa wada qorshe ay ku fashilinayaan shirka labaatanka bishan ka furmayo caasimada dalka iyadoona la sheegay in qorshayaashaas ee kala- loogu kala soo dhiibay dalalka imaaraadka iyo kenya axmed maxamed islaam ayaa amarka ugu weyn uu doorasho soomaaliya iyo kuwa shaqeeyaba waxaa laga siiya kana siiyana amarkaasi uhuru kenyaataha ka taliya kenya halka saciid cabdulaahi daniga puntland ka taliya laga amar siiyo dowladda dalka imaaraadka labadaasi maamul ayaa la sheegay in ay ku shaqeeyaan amaro laga siiyo dowladda shisheeye iyagoo haatan wada qorshayaal lagu waa lagu fashilinayo shirka labaatanka bishan la filayo inuu ka dhaco caasimada dalka ee muqdisho waxaa lasoo warinayaa in hogaamiyaasha puntland iyo jubbaland oo hadda ku kala maqan gobolada ay hogaamiyeen inkastoo puntland uu ku maqan yahay gobol shisheeye kaasi oo la sheegay in xanuun uu la ildiran yahay halkaasi oo u jiifo ayaa warar sinba helaysa waxay sheegayaan in qodobo dhowr ay ku heshiiyeen inay hordhigaan shirka labaatanka bishan ka furmayo magaalada muqdisho ay uga horeeyaan in dib loo soo celiyo xiriirkii kenya iyo soomaaliya dhe- qaybta qaadka dibna loo furo waxay kaloo sheegayaan in kenya ay ku qasbayso ama dowladda soomaaliya ay ku qasbayso in ay samayso dowladdu haatan hogaamiye maxamed cabdulaahi farmaajo sabab kasta ay kenya ku furi karto isku socodka diyaaradaha ay isugu goysho soomaaliya iyo kenya shuruudo adag ayay la hor imaan karaan shirka labaatanka bishan iyadoona dowladda federaalk soomaaliya ay ka gaashaaman doonto amarada laga soo siiyey hogaamiyaasha puntland iyo jubbaland dowladaha kenya iyo imaaraadka kuwaas ee dowladda soomaaliya ka majan xaabisay soomaaliya iyadoona gebi ahaanba ka saartay muqdisho iyo gobolada soomaaliya inkastoo haatan kenya keliya ay ku sugan tahay gobolka waa maamulka jubbaland oo ka arimiyay axmed maxamed islaam axmed madoobe oo uu yahay dowladda keliya uu duulaanka kula yahay al-shabaab kaasi oo garab kaga dhiganayo in uu weeraro kala duwan oo ku qaado siyaasiyiinta dalka ayaa ku baaqay in la joojiyo colaada ka taagan duleedka beledweyne xilli la sheegay in mar kale maamulka hirshabelle xabsiga ay dhigeen odayaal hor leh oo abaabulayay in dagaallo ay ka qarxiyaan ah magaalada waa gobolka hiiraan gobolka hiiraan iyo caasimada maamulka hiirshabelle waa caasimada maamulka hiirshabelle iyo dul- waa dhawaanahan waxaa ka dhacayay dagaallo u dhexeeya laba beeloo walaalaha ay halkaasi wada dega waxaa la sheegay in dagaaladaasi u dhexeeya laba beeloo walaalaha kuwaasoo la sheegay in ay isku haystaan dhul daaqsimeed ku yaala dulaadka magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan warar sinba helaysa ayaa sheegayay in colaadu ay sii kordhi karto iyadoo nasaaka laisku horfadhiya goobihii dhowaan lagu dagaalamay mar kalena cabsi xoogan laga qaba in halkaasi uu dagaal ka qarxo mid ka mid ah nabadoonada dalka oo la hadlayay idaacadda simba ayaa waxa uu mar kale sheegay in xalay ilaa saakay abaabul ciidan labada kuwaasoo lagu qabanayo odayaal horinaya dagaal beeleedya ka dhacaya magaalooyinka ugu waaweyn ee maamulka hiirshabelle waxa inay sheegeen in haatan maamulka hiirshabelle uu majaxaabin ku wada odayaasha dhaqanka ee gobolka hiiraan isagoona sheegay in odayaal la xidhay aysan waxba soo kordhin kuwaasoo la sheegay maamulka hiirshabelle in laga doonayo inay mid mid u qabtaan dhagarwadayaasha la sheegay in dagaalada ay ka abaabulayaan gobolka hiiraan siiba duleedka magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ugu dambeyn nabadoonka ayaa baaq nabadeed mar kale u diray inay ka heshiiyaan arrin walba oo la isku heystay isagoona sheegay in wadafadhi laga yeesho waxa uu sheegay in wadafadhi kasta oo ka socday magaalada beledweyne uu fashil kusoo dhammaaday iyadoona mid ka mid a beelaha dagaalamaya ku adkaysanaysa in duulaan ay ku tahay beesha kale uu sheegtay in ay labadooda waa ay sheegeen in labadooda oo mid la wareegi doono tuulada sida rasmi iskugu hayo waxuuna sheegay in marnaba ay ka heshiin karin maadaama maamulka hirshabelle oo goobta maamulayaba ay gacan taageen iyadoona u wafjiyey dowlad federaalk soomaaliya oo shariif ofood ka mid ay gaareen beledweyne
adeer waxaa waxaa laga yaabaa dhulkan haddaad magaciisa u kala aqoonin laakiin waa qoraxsinka beledweyne ilaa iyo inta udhexeydaan kaaga soo qabanaa dabeel iyo tuulimuruq iyo meesha goodka la dhihi jiray iyo nuurada iyo markaba ajaadada dhulkaas waa un dagaal xora hadda shalay ka dhacay anugu hadda odayaa nahay meeshuna ma aana tegin laakiin sidii shalay wax u dhacayeen iyo sida hadda un saati muuqato waxay u eg tahay inaan la wada jooginayn hal qolo joogta u eg tahay dowlada subxaana qaadirkaa horta og waxayna un ku aadiyaan in un wakti hore ay baxaana qo- qorxooneed laakiin ma qoreen waxay un ku aadiyaan meel hadda un dagaalna ka socdo odayaal badan oo tiro badan oo labada dhinacayna maamulka ay u xirxiran yihiin oo hadda shalay la xiriyo oo wax hadda un oday lagu xiro oo soo kordhin karaana un iska yar marka haddee dadku weligeed waa diriri jiri waana la heshin jiray haddii ilaahay subxaana watacaala albaabkeeda uu ka geliyana waa fiican haddii la waayo haddee iyaduna waktigeeda kale sugune ilaahayse waxaan ka baryaynaa colaadaana daasatay iyo fatahadaan iyo abaartan iyo lacag xumadan iyo goboladan sidaan u haysato gobolkan inuu ilaahay nala dulqaado ana waxaan dhihi lahaa dagaalkan la joojiyo hana la wada hadlo midka qoriga wato qoriga dhig caqliga keen maskaxda keen sidaad beertaada ku fala laheed bartaada ku ilaasho laheed ilmahaada iskuul ku geysho laheed masaajidkaada nabadda u tuku laheed ka shaqeey adeer horta labada beelood maalmihii hore fadhiga iyo sheekada ma ogin intuu xabad bilaabatay xoogaa waa kala aruureenoo iskuuma dhex jiraan laakiin un waa la sheegaya labada dhinac inay xiran yihiin laakiin anugu hadda waxaan sheegi karaa hal dhinaca ka jira halkaas dhinac toban oodiyaa ka xiran
si kasta hadalka nabadoonkan waxa uu kusoo aadayaa iyadoo shalay wafuud ka tirsan maamul goboleedka hiirshabeelle iyo kan dowladda federaalk soomaaliya uu hogaaminayo wasiir ku-xigeenka gaashaandhigga xukuumadda federaalk soomaaliya ay gaareen magaalada beledweyne xalkaasi oo ay u tageen si la isugu soo dhoweyn lahaa beelaha walaalaha oo ay diriirtu ku dhex marayso duleedka magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan iyadoona maamulka hiirshabeelle ay dadaal ugu jirto qaabka ay isugu soo dhoweyn lahayd labadaasi beelood inkastoo ay dhowaan ay gacanka taag ka suumaysay kadib dowladda federaalk soomaaliya iyo wufuud horle halkaasi u dirtay iyagoo hakinaya dagaal beeleedyada ka soconaya duleedka magaalada beledweyne dowladda soomaaliya ayaa shaacisay in dadkii ugu badnaa ay u geeriyood ama ka bogsadeen cudurka halista ee covid sagaal iyo toban wasaaradda caafimaadka oo xaqiijisay in waa laba boqol afar konton iyo afar qof oo cusub ay ka bogsadeen fayraska corona wasiiradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya marwa fawsiya abiikar nuur ayaa warbixinta maalinlaha ee covid sagaal iyo toban ku sheegtay in fayraska corona ay ka bogsadeen laba boqol konton iyo afar qof oo cusub toddobaadkii tagay ee lasoo dhaafay taasina tirada guud ee dadka ka bogsaday ka dhigayso lix kun shan boqol toddobaatan iyo sagaal qof marwa fawsiya abiikar nuur wasiiradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa sidoo kale caddaysay in la diiwaan geliyey siddeetan iyo sagaal xaaladood oo cusub ee covid sagaal iyo tobana oo laga joogo ama kala jooga puntland oo afartan iyo sideedkiisa somalilan oo soddon hiirshabeelle oo toddoba ah gobolka banaadir oo saddex koonfur galbeed oo laba maamulka jubbaland oo hala intaas oo tirada guud ee xaalada dalka laga diiwaangeliyey ka dhigaysa afar iyo toban kun shan boqol toddobaatan iyo shan qof bukaanada cusub afartan ka mid ah ayaa rag ah afartan iyo sagaalna waa dumar sagaal bukaan ayaa u geeriyootay covid sagaal iyo toban waxaana tirada guud ee dadka u dhintay cudurkan ee gaaraysa soomaaliya toddoba boqol lixdan iyo laba qof marwafoosiye abiikar nuur wasiiradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada soomaaliyeed ayaa bulshada ka codsatay inay qaataan talooyinka caafimaad ee laga helay khubarada caafimaadka ka takhasusay iyo wacyigelinta kale ee bulshada lagu nageysiinaya khatarta cudurkan iyo weliba dadka uu ku keeni karo cudurkan si kastaba cudurka covid sagaal iyo toban ayaa saameyn ba-an waxa uu ku yeeshay bulshada ku nool gobolada soomaaliya inta badan somalilan iyo weliba maamulka gobolka banaadir guud ahaan waanag intaa dhegeystayaal warkii aad kala socoteen idaacadda simba ee magaalada muqdisho warka anigoo